samatar oo dalka ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ra-iisul wasaare iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu ku geeriyooday gobolka virginia ee dalka maraykanka madaxweynaha ayaa marxuumka ku tilmaamay inuu ahaa shakhsi waddankiisa wax badan oo waxtar leh usoo qabtay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magacayga kan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan tacsi tiiraay leh la wadaagaya qoyskii iyo ehlada iyo shacbiga soomaaliyeed geeridii ku timid sarreeye guud maxamed cali samatar waxaana uu ahaa waddani kaalin weyn ka qaatay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa marxuumka ilaahay ugu baryay in uu jannadii firdowso uu ka waraabiyo qoyskii iyo ehladii iyo shacbiga soomaaliyeed uuna samar iyo iimaan uu ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta kulan looga arrinsanaya dib loogista dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka ku leh xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho wariyaheena nasre bashiir cali ayaa kulankaasi inooga qayb gashay goor dhow ayaana qadka telefoonka kaga wareysanay kulankaasi arrimaha looga hadlayo
maanta waa labaatanka bisha agosto waa sanaguradii afraad ee ka xeysay markii si rasmi ah ay loola wareegeen baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah baarlamaankii magaalada iyo laba jamhuuriyadda soomaaliya bayna kulanka ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho guud ahaana waxay uga hadlayeen ama ay kusoo bandhigayeen waxyaabihii ugu wanaagsanaa ee u qabsoomay baarlamaanka intii ay hayeen xilka iyo sidoo kale caqabadihii kor yimid ugu horeyn waxa warbixin la xiriirta waxqabadkii baarlamaanka ujeekasta ka jeediyey baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mudane mahad cabdalla cawad waxa uu naga hadlay waxyaabaha baarlamaankan dagaalada ay ka dhexli doonaan baarlamaanka tobanaad haddii ay beyd la filayo in waddanku yeesho inay ugu muhiimsan tahay in baarlamaanku hadda jira ay yeegleeleen xarunta ay ku shiraan guddoonka iyo iyo iyo baarlamaanka ee loo yaqaano filar beysa oo ah xarun leh xafiisyo kala duwan isla marhaantaana oo kale leh guri weyn oo martida loogu talagalay baarlamaanka usoo martisa sidoo kale ay ka hadleen sharciyadii ay meel mariyeen oo ah inka badan labaatan jidis sharciyeed oo loo soo gudbiyey sida sharciyadeena baarlamaanka u leeyihiin sidoo kale waxay ka hadleen shaqaalaha iyo tayeyntooda waxay sheegeen in markii ay xilkan la wareegayeen baarlamaanka ay shaqaalaha baarlamaanku ahayeen konton iyo saddex balse hadda ay kor dhaafayaan saddex boqol oo shaqaalaha oo leh xirfada xirfadlayaal sare leh oo intooda ugu badani ay yihiin jaamiciyiin waxaa sidoo kale ay ka hadleen gaadiidka laga dhexli doono oo waxay sheegeen in markii xilka ay la wareegayeen labaatankii agost oo ay ay baarlamaanku lahay laba gaadi balse hadda laga dhexlayo ku dhawaad labaatan gaadiid oo jira kuwa aan xabadda gurin iyo kuwa lagu adeegta iyo kuwa loogu talagalay shaqaaluhu ficnaan sidoo kale waxay ka hadleen inta khilaafaadka hay-adaha dowladda ee soo kala dhexgalay oo ah mirjaca loo laabanayo xalinta khilaafaadkaasi waxay sheegeen in baarlamaankan iyo baarlamaanka soo socdaa ka dhaxli doonaan waxyaaba la qaaban karo halka iyagoo aysan wax dukumentira lagu wareejin sidoo kale waxay ka hadleen xarunta shacabka oo lagu sameeyo dib u dhis aad u ballaaran oo maanta yiraahdeen baarlamaanka imaan doona wax ay ku faani karaan ama dukumenti ahaan arkiifiyaasha ama kaydadka ay ugu imaan doonaan dukumentiyadaas
mahadsanid nasre insha allah warkaasi ku saabsan kulanka baarlamaanka wararkayaga xiga ayaad ku dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyey allah u naxariistay geridii ku timid marxuum sareeye guud maxamed cali samatar dirsaaq sheekh ibraahim xiiye ayaa qodobkan inoo haya
soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharafke wuxuu tacsi u diraya mudkii qaraabadii ehelkii asxaabtii iyo shacabka soomaaliyeed geerida ku timi sareeg maxamed cali geeriyooday dalka maraykanka ra-iisul wasaaruhu wuxuu si gaara uga tacsiyeynayaa qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumka ra-iisul wasaaraha waxa uu ku sifeeyey sareer guud cali samatar ninku suntanaa waddaniyadda soomaaliyeed kana mid ahaa hogaamiyaashii iyo saraakiishii doorka weyn ka qaatay dhismaha ciidanka xooga qof kasta waa uu dhimanayaa geeriduna waa xaq isagoo ku hadlaya magacayga kan xukuumadda iyo kan guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo marxuum maxamed cali samatar oo xilal kala gedisane ka soo qabtay dowladihii hore ee dalka soo maray islamarkaana qayb libaaxay ka soo qaatay dhismaha iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake
sidoo kale wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda soomaaliya ayaa tacsi u diray ummadda soomaaliyeed gerida ku timid marxuum samatar waxauna sheegay inuu ahaa hogaamiye kaalin weyn kasoo qaatay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sheekeeye mar kale ayay warbixintan inoo hayaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa dhambaal tacsi ah u diray qoyska ehelka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistee sariye guud maxamed cali samatar oo xalay ku geeriyooday dalka maraykanka wuxuuna wasiirku uu ku tilmaamay marxuumka hogaamiye door weyn ka soo qaatay dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wasiirka waxa uu marxuumka alle uga baryayaa inuu naxariistii janno geeyo qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo shacbiga soomaaliyeed uu ka baxayna samar iyo iimaan saadiq uu ka siiyo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariiso marxuum sariye guud maxamed cali samatar wuxuu ahaa muwaadin naftiisa iyo wakhtigiisa u huray inuu u shaqeeyo ummaddiisa gaar ahaan waxaan ku xasuusan doonnaa kaalintii uu ku lahaa dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoona ka mid ahaa muwaadiniintii wakhtigooda geliyey soomaaliya inay yeelato ciidan leh awood iyo karti difaaci karana dalkooda hooyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii jannatulfirdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo eheladii uu ka tegayna samir iyo iimaan ka siiyo ayuu yidhi wasiir deene
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa wararkii ku saabsanaa tacsida allaha u naxariistay marxuum maxamed cali samatare saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa dhankoodana tacsi tiraanya leh waxa ay u direen qoyskii iyo eheladii iyo ummadda soomaaliyeed oo uu ka baxay allaha u naxariistay marxuum sareeye guud maxamed cali samatar mustafa xuseen cabdulla ayaa tafaasiishan inoo haya taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariis oo la hadlayay raadiyo muqdisho ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid allaha u naxariistay marxuum sareeye guud maxamed cali samatar madaxweyne ku-xigeenkii hore soomaaliya ee darajada ugu sarraysa ka gaaray ciidanka soomaaliya isagoo u rajeeyey in naxariistii janno uu eebba siiyo dadka soomaaliyeedna uu samar iyo iimaan ilaah ka siiyo geeridaas naxdinta lahayd إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذاقة الموت qof kasta oo naf lagu abuuray eh, waa dhimanaysaa waxaan rabaa inaan aniga shakhsiyan magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeedba muxuu ahaay ninka la yidhaha aan uga tacsiiyo ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo joogto geeridii ku timid allaha u naxariisto meel qabowna allah geeye jenaraal sarreeye guud maxamed cali samatar jenaraal cabdulaahi xasan bariis ayaa sheegay in lagu xusuusto allah u naxariistee marxuum maxamed cali samatar in hormuud uu ahaa in ciidamada soomaaliya ay gaaraan inay noqdaan libaaxyada afrika oo cudud iyo awood ahaanba meel heerkoodu sarreeyo ay gaaraan dunidana ay ka tilmaanaadaan intaasba ciidankii raggi dhisay ee muxuu ahay saraakiishii markaas waaye aragga iyo u aheedoo saraakiishii dhistay xooggii dalka soomaaliyeed oo ahaa libaaxi afrika ayuu ahaa hormuud u ahaa runtii intaan ka warhayo nin muxuu ahay jecel waddankiisa waddani ah jeclaay soomaaliya inay gaarto inay noqoto ciidanka ugu awood badan afrikana gaarsiiyey ayuu ahaa jenaraal bariise oo sii hadlay ayaa dul istaagay in marxuum maxamed cali samatar uu dadka soomaaliyeed uga tagay taariikh muhiima loona baahan yahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya inay ku daydaan sariye guud maxamed cali samatar si ay uga tagaan taariikh iyo waxqabad lagu xusuusto oo la mid ah midka allaha u naxariistay marxuum samatar inuu ku dadaalo inuu taariikh reebo maanta maxamed cali samatar allah irlaaho iyo raxma ha siiyo taariikhuu ka tegay aan qofna inkiri karin in nin walba uu ku dadaalo sideeda dhanna masayrku maaha naag iyo nin isqabee kala masayra ama wiil iyo gabar kala masayra masayrku waxaa waaye inaad u masayrto qofkii kaa horreeyey waddadau maray inaad marto oo ah dhinaca wanaagga dhinacun qof bini aadana loogama daydo laakiin dhinaca wanaagga inaad marto marka waxaan rajaynaa saraakiisha muxuu ahay hadda een, ciidamada kala duwan wadda inay qof walba marka uu mas-uul yahay uu ka tago wax la taaban karo kuna daydasama kuna daydo cali samatir waddadoo maray shalay ciidanku sidau shala ahayna uu dib u raaco cajaladaha qaarkood waa ku heysiin wixii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahaa qaybihiisii kala duwnaa haddana waxaan hiigsanayna waa halkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa ee, soomaaliya waa ku jiraana in allah ka soo saaro dadkii damiirkaas lahaan lahaa ee haddaba muxuu ahay sida loo socdo waa si fiican waa loo tillaabsayo waayo ciidankeenu intii hore waa kasoo hagaagaya inta dhimanna allahna nagu garab galo allah u naxariistay sariye guud maxamed cali samatar waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee dibadda waxbarasho u aada markii ay soo noqdeenna iyaga oo dhisay ciidanka qaranka soomaaliya kow iyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxa uu ka mid ahaa saraakiishii afgembiday dowladdii rayidka ahayd sariye guud maxamed cali samatar waxa uu ka mid ahaa waxa uu ka mid noqday golihii sare ee kacaanka raggii ugu muhiimsanaa waa kuwii ka dhigay soomaaliya dowlad casri ah oo la jaanqaada nidaamkii dowliga ahaa wuxuu waqti dheer ka ahaa dowladdii kacaanka madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo wasiirka gaashaandhigga ugu dambayntiina waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii dowladdii kacaanka xale ayuu ku geeriyooday marxuumka allah u naxariistee waddanka maraykanka
inaa lilaah wa inaa ileyhi raajicuun saraakiil ka tirsan booliska soomaaliyeed iyo booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta kormeeray xero lagu tababaraya afar boqol oo ka tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo ku taala magaalada cadaadu sida ay warbixinta warkan inoogu soo dirtay wariyaheena deeqa abuukar kormeerkani saraakiil ka tirsan booliska soomaaliyeed iyo kan dowlad goboleedka galmudug ayaa ahaa mid ay ugu guurgalayeen xaaladda afar boqol oo askari oo boolis oo tababar uga soconayo duleedka magaalada cadaado taliska booliska galmudug gaashaanla sare taliyaha booliska galmudug gaashaanla sare cabdicasiis yuusuf aadan dhega badan iyo taliyaha ururka taliska booliska soomaaliyeed gaashaanla sare cumar maxamed xasan ayaa markay xeradaasi gaareen waxay ciidamadu soo bandhigeen kaadakacyaar gaashaanla sare cumar maxamed xasan taliyaha ururka taliska booliska soomaaliyeed ayaa la dardaarmay ciidamada tababarka u soconayo waxa uuna sheegay in loo baahan yahay dadaal dheeraad iyo u diyaargarowga ku aadan xaqiijinta amniga xilliga doorashada dalka waxaan rabnaa wax lala laaban karo inaan soo saaro maxaa ta waxaa lala laaban karaa dalka mar dhow waxaa ka dhacaya doorasho doorashadaas adinkaa budhi u ah ciidanow adinkaa budhi u ah amniga maxaa la yidhaha ilaalinteeda wax walba adinka ayaa waxay u tihiin budhig ciidankii koowaad oo tababarka halkaa ku dhammaysanaya tihiin dafcaddii koowaad dafcadaha dambana insha allahu iyadana waa jiri doonaa waxaa laydinka rabaa marka hadii la yidhaahdo ciidanu inaad hanaashiin aad haddii ilaahay yidhaahdo u diyaargarowdiin doorashooyinka dhacaya sidaa amniga u sugi lahaydeen sidaa ummadda loo macaamili lahaydeen sidaa u dhow maaragta maxaa la yidhahdaa wax walba oo dhiba aad uga hortegi lahaydeen taliyaha booliska galmudug gaashaanla sare cabdicasiis yuusuf aadan dhega badan ayaa ugu horeyn u mahad celiyay taliska booliska soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ciidanka ay yihiin kuwo ku filan xaqiijinta amniga haddii tababarkoodu u soo dhammaado afartan cisho kadib
waad gaaraysaan himilo kasta oo aad qabteen waxqabad badan baa soo socda wax badan baa la qabanayaa waxaa ka muuqata bisaylkiinna saakay inaad amniga shacabka dowlad goboleedka galmudug iyo midka soomaaliyaba aad qayb lixaadle ka qaadan kartaan aad u bislaateen wakhtiga yar oo idiin dhimanna laydinkugu dari doono wixii idinka dhiman waxaan kale oo halkaan uga mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal xaamud oo qaybta ugu muhiimsan ka qaatay dadaalkii tababarkan lagu qorshaynayay haddana aan ka rajaynayno inuu noo xidho taliyuhu wixii dhimanna loo dhammaystiro maamul goboleedka galmudug ayaa xiliyadii lasoo dhaafay ku hoolanaatay gelinta booliska waxaana ciidamadan qaarkood ay ka howlgeli doonaan saldhigyada degmooyinka iyo deegaanada galmudug deeqaa uu karjiinow reediyo muqdisho cadaado
door wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaadna dhagaysanaysaan warka duhurnimo baarlamaanka turkiga ayaa meel mariya heshiisa ay wada gaareen turkiga iyo israa'iil kaasi oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka dhanka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey dowladda turkiga ayaa ka xumaatay kadib markii toban muwaadiniin u dhalatay turkiga ay dileen ciidamada israa'iil kuwaasi oo saarnaa markab u siday gargaar bini-aadanimo deegaanka qasa ee dalkaasi falastiin sanadkii labada kun iyo tobankii sidoo kale heshiiskan ayaa waxaa horey u ansixiyey golaha wasiirada israa'iil iyadoona magdhow la siin doono ehelada dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi ee turkida ahaa waxaana dowladda turkiga ay bilaabi doontaa mashaariic wax loogu qabanayo xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanka khaza ee dhulka reer falastiin ugu dambeyntiina dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay u dirtay dalka siiriya gaar ahaan magaalada hasaka dayuuradaha dagaalka si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo xulufada bahwadaagta la ah dalka maraykanka aqalka bentacoonka dalkaasi maraykanka ayaa sheegay in markii ay gaareen diyuuradaha dagaalka ee maraykanka halkaasi ay diyuuradahaasi siiriya ay leedahay ay isaga soo baxaan ama ay ka baxaan halkaasi magaaladaasi hasaaka ayaa waxaa gacanta ay ugu jirtaa dagaalyahanada kurdiyiinta kuwaasi oo kasoo horjeeda qolyaha argagixisada ah ee isku magacooday daacish dadka deegaanka ayaa sheegay in diyuuradaha dagaalka ay duqeyn xoogan u geysteen deegaankaasi hasaaka labadii maalmood eeayna soo dhaaftay iska horimaadyadaasi ka dhacay magaaladaasi hasaaka ayaa sababay in dadka rayidka ahaa oo kumanaan qof gaaraya tiradooda ay si deg deg ah uga baxaan deegaanka hasaaka asxaabta qiimiga iyo qadarinta inaga mudan war wixii gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee duurnimadan sabtida ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha agosto sanada labada kun iyo lix iyo tobanka aad kala socoteen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhagaysiga iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho